assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ah maalintii sagaalaad ee safarkayga libiya waxaan booqanay anigi iyo maaragtay saraakiil ka tirsan safaaradda ee baee soomaaliya iyo libiya magaalo maaragtay boqol kilomitr u jirta halkan tripoli magaaladaas oo la yidhaahdo khubs marka xabsiga khubs ayaa waxaan kusoo aragnay sideetan iyo saddex soomaali sideetan iyo saddexdaas soomaaliya wiilal iyo gabdho ku dhex maaragtay ay isku dhafan yihiin ay u badan yihiin laakiin wiilal oo runtii xaaladooda meesha xaaladooda aan aada u fiicnayn laakiinse ay ku qanacsanayeen meesha ay ku nool yihiin markaan u sheegnay maaragtay ujeedada safarkeena oo ah in madaxweynaha farmaajo uu uu amar ku bixiyey soomaalida dhibaataysan in maaragtay laga soo baadgureeyo libya waxay yidhaahdeen annaga maya waxaan maaragtay waxaan iska qornay u n h c r ka marka waxaan ognahay u n h c r ka waa iska damac maaragtay runtii dad maaragtay meeshii hadda intaa laga qaadaya waxaa la geenaya magaalo wadan kale oo la yidhahdo niger oo africa ku taalo maaragtay marka kaas hadday u badato dhowr qofood maaragtay ayaa laga yaaba boqolkii laba qofood inay helaan maaragtay in dib u dejin inta kalena dhowr sano markii meesha lagu haayo ay dhici karto in la yidhaahdo hadda fandkii lacagtii kharashkii maaragtay xerada waa dhamaaday wadankiina halidin celiyo
waa gartay marka ambasadore sideetan iyo dhowrkan ma waxay dad tahriibayaal oo halkaas gaarayba mase waa dad horay halkaasi ugu sugnaa maya maya waa dad tahriibayaal oo maaragtay meelo badan lacago badan laga soo qaatay lasoo garaacay jirdil iyo wax kasta lagu soo sameeyey kadibna doon lasoo saaray doontii maaragtay dhexda laga soo qabtay oo hadda booliiska wadankan gacanta ku hayaan
marka doonta xaggee bay u saaraayeen
doonta waxay u saarnaayeen talyaanigay u socdeen
marka ciidamada libiya ayaa badda ka soo helay hadda muddo bil ayay meesha ku jiraan ciidamada libiya ayaa meesha maaragtay kasoo qabtay badankoodana waxay ku sugan yihiin laba sano ilaa iyo saddex sano ayay libiya ku sugan yihiin maaragtay
marka ma iska aragteen dhinaca dawladda libiya maxay ka yidhaahdeen dadkaasi
dawladda libiya hadaysan doonin maaragtay meeshooday ku haynayaan ninkii rabana anaga maaragtay waxay la siiyeen maaragtay fursad inaan aan aan maaragtay waraaqahooda waraaqihiisa ama waraaqahooda aan u diyaarino kadibna aan halkaan maaragtay diyaarad ka soo saarno waa gartay marka u n ka dhankooda bal iiga waran mar haddiiba ay dhaheen u n baan iska qornay ma la macaamilotay u n ka dadkiina ma kala hadasheen laftiina
u n ka maalin kastaan waxaan ku nidhaanaa waxawaaye dad bay ijaareen meeshan qaarkoodii anaga runta shaqadeedu waxay tahay dadki inay soo celiso u n h c r kana waxay waxaa u qoran sharci ah in dadki ay badbaadiso marka badbaadintiya waxaa ku qorsan waxyaabo maaragtay ah in dadkii la rajogeliye la yidhaahdo warraja fursad baa jirta maaragtay oo halkaas in laydinka qaadi karo marka arrintaana waxaan ku niri boqol mara waxaan ku niri dadka rajada beenta laga dhaafo waayo dadkan waa dad dhalinyaro oo mustaqbal u baahan marka toban sano haddii laga dhumiyo cumrigooda waxweyn baa isku waxweyn baa maaragtay ka khasaaray
wa waa gartay marka weli dad kale ma la kulanteen oo ama wax ma aad aad dhegadhegayseen ma jiraan dadka soomaalida ah ee libiya
maya anaga meel marka xabsigii saddexaad waa hadda aan tagnay intaan joogay meeshaan xabsigii ki mid ka horeeyay oo maalintii laga joogo sitimaankii hore aan tagnay dhalinyarada badanaaba waa isqorteen gaar ahaan wiilasha wada wa waxaan rajaynaynaa inaan toban beri gudahooda iyagana kuwaas aan kusoo qaadno maaragtay
marka inta hadda diyaarka ah ee isdiiwaan gelisay ee dib u soo laabanaysa imisaa ku qiyaasaysaan hadda ilaa iyo afartan aan haynaa maaragtay laakiin waxaad ogaataa soomaalida qaarka magaalada tripoli joogo xorriyada joogo ma rabaan inay noqdaan kuwa runtii hadda maaragtay rajada amay noqdaan laleeyahay waa kuwa dawladda maaragtay xabsiyada ku hayso kuwa kale oo maaragtay magafaha gacanta ugu jira looma tegi karo meel waxay ku haystaan saxaaraha meel dawladda aysan u dhawaan karin dad kalena u dhawaan karin annagana u dhawaan karin maaragta dadkaa meesha ku xidhanna qaar dhibaatooyin fara badan baa laga sheegaya runtii maaragtay waxyaabo aanan weligay arkin baan halkaan ku arkay dadkii aaday u dhibaataysan yihiin dhimashada waa joogta waxaad maqlaysaa wiil hadda lasoo qaaday iska dhintay oo tabcaan ah meesha gaajo iyo qaboob iyo maaragtay idil baa dadkii horta runtii dhibaatay